magaalada carmo ayaa lagu qabtay munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay fasalka sideedaad ee dugsiga hoose dhexe ee xaaji ibraahim waxaa ka qayb galay munaasabada maamulka degmada carmo waxgarad aqoon-yahano maamulka iskuulka iyo marsharaf kale maamuraha dugsiga hoose dhexe ee xaaji ibraahim axmed jaamac ibraahim ayaa ka waramaya marxaladihii ay soo mareen ardayda dadaalna aa muujisaan maxaa yeelay qofku marka uu doonayo inuu runtii horumar sameeyo wuxuu u baahan yahay inuu dadaal badan la yimaado dadaalkaa badan oo la yimi ayuu wuxuu ku mutaysanayaa inuu gaaro meeshii uu socday waalidiinta iyo macallimiinta iyo guud ahaanba waxbarashadana mar kale waa mahad celinayaan shaqo xoog leh bay hayaaniin waalidiintu waxay ku jiraan booskii dowladda oo in macallimiintu ay wax dhigaan in ardaydu ay dugsiyada aadaan in dugsiyadu ay furnaadaan sababta koowaad waxa iska leh waalidiinta waana u dacaynaynaa waana uga mahad celinaynaa dadaalkaas inay sii wadaanna waa ku bogaadinaynaa
qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay ayaa ardayda kula dardaarmay inay sii wadaan waxbarashada
kana waxaan leenahay ilaahay jasihidna ka dhigo jasa khayra ka dhigo oo wax khayr allahay ku abaamariyo ummadda aad soo saadhaana midhaheeda waad guran doontaa insha allah aad iyo aad baan idiin salaamayaa jahligu wuu dhib badan yahay cilmiguna waa nuur waa iftiin waxaa jirta labada waa laba lid isku ah oo iska soo horjeeda cilmigu waa sharaf jahliguna waa waa dulli iyo iyo doqniin ninkii wax bartaa sharaf iyo maamuus buu ku noolaadaa ninkii aan waxbaranna wuxuu bulshada kaga yaallaa meesha u hoosaysa waa taqaanay waa mooriya waa bahal waa dadka dadka u liita weye meelaha dadka uga beela uxun buu fadhiya adduunka marka waxaan idinkuga talinayaa ardada inaad halkaa joogtaan ninkasi ambaqaadaan insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
marka waxaan leeyahay ilmahaas maanta dee sideedaadka soo gaaray wuxuu idinka baahan yahay inaad bulshada u diyaarisaan wuxuu idinka baahan yahay ilmaha inaad u diyaarisaan bulshada u diyaarisaan waxaan waalidka u sheegaynaa ilmuhu markuu intaa leegyahay waa ka adagtihiin oo maanta haddaad boytutu iyo boytutiri u dirtaan oo waa iska qanacsan yahay haddaad boytufaif u dirtid maalintaas waa kaa aamusan yahay laakiin waxaa imanaysa marxalad aydan u taaghelaynin oo baahidiisu intaa intay ka weynaato ay isku wareeraysaan idinkii iyo isagii ilmihii isfahmaysaan ama gabar ha noqdo ama wiil ha noqdo oo ilmihii markuu hadda labaatan iyo shan sano jiro haddaanan markaa tan iyo waagu yaraa aadan u soo hubayn aqoon wuxuu bulshada la hortago oo uu wax kaga dhacsado haddaan usii diyaarin waxaa imanaysa baahidiisii baa tan badanaysa wuxuu u baahanayaa inuu guursado wuxuu u baahanayaa inuu guryo dhisto wuxuu u baahanayaa mustaqbal kulliguu kuu imanaya oo ku weydiinaya hadduu kaa waayo dhisiishi go-aanuu qaadanayaa go-aanada uu markaa qaato maxay noqonayaan waxa weeye meel allaala meeshu baahidaa ku dabooli karo buu raadinayaa tahriib buu raadi ilmaha tahriibay wax kale maaha baahidii gudihiisa ku jirtay baa waalidkii iyo bulshadii iyo dadkiibaa maarayn waaye muxuu ku talagalay marka isagana aqoonu ku maaraysto male muxuu samaynaya marka dhisiishi buu qaadanaya oo baahidiisa ku daboolo waxaan markaa rabnaa inaan ilmaha aqoon iyo hub iyo waxtar fiican leh oo bulshada wax uga soo dhacsado inaan u diyaarino aqoyntigaas waa aqoynti aqoynteekana waa ka warhaynaa muhiimadda aqoonta ay leedahay dugsiga hoose dhexe ee xaaji ibraahim ayaa ka mid ah dugsiyada facab weyn ee degmada carmo kaasoo ay ka soo aflixeen jiiral kala duwan